فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah idil ahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba aad kala socotaan idaacadda tan islaamigaha ee alfurqaan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xasan sheekh oo si dadban u qiray inuu yahay nin xun oo ay dadka ku sirmeen isagoona ku baaqay in doorashada soo socota aan dib loo dooran waxaan idinsoo gudbin doonnaa hadal uu maanta jeediyey waxaan kaloo barnaamijka idinkugu haynaa caawa daraasad la sameeyey oo lagu ogaaday in xifdinta qur'aanka ay kobciso garaadka qofka muslimka ah iyadoo talooyin ku aadan habka loo wada dhigan karo cilmiga sharciga ah iyo iskuullada dhakhtar soomaaliyeed oo arrintan la falgalay ayaan idinsoo gudbin doonnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaan kaloo caawa idinkugu soo gudbinaynaa dowro loo qabtay dad lagu helay isticmaalka mukhaadaraadka oo ku nool wilaayada jubbada dhexe barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowradaas gebagabadeeda iyo hadallada laga jeediyey waxaan ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horreyn sida aad noogu barateen barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder ku dhowaad saddex boqol oo ruux ayaa shuhaad ayaa dhaawacyo ku noqday duqimo saacadii tegay ee maanta ka dhacay qidaaca godoonsan ee khaza diyaaradaha dagaalka ee saynada yuhuudda ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay ee maanta fuliyeen duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ah kuwaasoo lagu beegsaday xarumo iyo guryey dad shacabbaha degnaayeen meelaha ugu badanay maanta ciidamada yuhuudda duqimuu ka geysteen waxaa ka mid ah magaalooyinka khanyonis beet xanuun jabaaliya rafax iyo magaalada khaza duqimaha ka dhacayaana waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo aad u fara badan kuwaasoo qaarkooda haatan lagu dabiibaya dhaawacyadooda qaar ka mid a asbitaalada ku yaala marinka goodoonsan ee khaza si guud ahaan duqeymaha dhacay maanta ayaa waxay ku shaydeen ka badan afartan iyo shan ruux halka ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen laba boqol labaatan iyo shan ruux oo kale sidoo kale waxaa magaalada rafax iyo xerada jabaaliya ka dhacay weerar lagu naafeeyey cadowga yuhuudda kuwaasoo ay fuliyeen dagaalyahanada alqasaam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada falastiin kuwaasoo doonay in iska dulqaadaan gumaystaha yuhuudda madaxweynaha faransiiska ayaa gaaray mid ka mid ah waddamada ku yaala bariga afrika emmanuel macron madaxweynaha dowladda faransiiska ayaa socdaal ku maraya waddamo ka tirsan bariga qaaradda afrika xilli diblomaasiyadda xukuumadda baariis ee qaaradda uu hoosu dhacweyn ku yimaaday shantii sane ee lasoo dhaafay macron ayaa maalintii shalay waxuu ka degay waddanka jabuuti halkaasoo uu kula kulmay ismaaciil cumar geelle macron ayaana sababta uga bilaabay booqashadiisa waddankan ayaa ah muhiimadduu waddankan u leeyahay dowladdiisa iyagoona halkaasi kulay saldhig weyn ay ku sugan yihiin ciidamaad u tira badan oo faransiisa ah sidoo kale waxaa lagu warmaya inuu booqasho ku tegi doono waddanka ethoobiya iyadoona xukuumadda baris ay ku howlan tahay diyaarinta ciidamada xabashida ee qabsan lahaa xeebaha soomaaliya dooni ay saarnayeen dad tahriibayaal ayaa shil ku gashay xeebaha dalka gariiga ciidamada ilaalada xeebaha gariiga ayaa maalintii shalay sheegay inay soo saareen meydka siddeed qofood oo tahriibayaalla ku dhacay badda xilli ay ciidamadu eryanayeen dooni dheer oo ay saarnayeen taasoo ka soo baxday jasiiradda rodos sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka gariiga markabka ilaalada xeebaha ayaa eryanaya dooni nooca dheerees ah oo ay saarnayeen dad tahriibayaal ah kadibna waxaa isku dhacay markabka ciidamada iyo doontii tahriibayaasha taasoo keentay in qaar ka mid ah rikaabkii la socday doonta ay ku dhacaan badda waxayna intaa ku dareen inay soo badbaadiyeen siddeed iyo toban qof oo ay ku jiraan laba carruur iyo saddex dumar ah ciidamada yuhuudda ayaa toogasho ka geystay koonfur galbeed waddanka suuriya ciidamada maamulka saynada yuhuudda ayaa magaalada darca ee dalka suuriya ku dhaawacay wiil dhallinyarra oo suuriyaan ah kaasoo ka qaybgalayay dibadbaxyo looga soo horjeedo imaashiyaha ciidamada yuhuudda ee magaalada darca ee dhacda koonfur galbeed dalkaasi muuqaal kooban oo lagu baayiyey baraha bulshada ayaana muujinaya dhaawaca gaaray wiilkan dhallinyarada ah waxaana la arkaya isagoo mara looga xidhaya halkii xabaddu uga dhacday dadka dibadbaxyada dhigaya ayaana waxay dalbanayeen in ciidamada saynada ay si deg deg ah uga baxaan mandiqadaasi iyo halka ay kaga sugan yihiin dhulka suuriya ciidamada ruushka ayaa la wareegay gacan ku haynta tuulooyin muhiima u dhaca bariga yukrain dowladda yukrain ayaa waxay shaaca ka qaadeen ciidamada iskaga soo baxeen laba tuuloo ku yaala bariga waddanka ka gadal markii ay ka warheen inay kusoo wajahan yihiin milatariga ruushka arrintan ayaan imaanaysa ka gadaal markii ay weerar aad u xoogan ka dhaceen magaalada kiyef ee caasimada yukrain weerarkaas oo loo adeegsaday gantaale ayaana waxaa ku dhintay hal ruux siday xukuumaddu shaaca ka qaaday xukuumadda moscow ayaana dhankeeda waxay ku dhawaaqday inay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin ku yaala bariga yukrain kadib markay iskaga carareen ciidamada yukreiniyiinta ugu dambayntii weerara kala duwan ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaana ku yaala daanta galbeed iyagoona sidoo kale xabsiga u dhaadhiciya dhallinyaro badan oo falastiiniyiin ah wararkii naga soo gaaraya daanta galbeed ee gumeysiga yuhuudda ku horjirta ayaa waxay ku waramayeen ciidamada yuhuudda ee weerar asaasina ka geysteen deegaana badan oo ku yaala daanta galbeed hay-adda bishacas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in wiil dhallinyaro falastiiniya uu shahiday dhaawac ka soo gaaray weerar asaaseenna oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waqooyi bari magaalada jiniin wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuudda ee dilin canug yar oo lagu magacaabo maxamed yaasir cali daadiisana lagu sheegay toddoba sano ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xoog ku galeen deegaana iyo tuulooyin badan u hoos yimaada magaalooyin ay ka mid yihiin raamallah dulkaram khaliiliya iyo magaalooyin kale waxayna sidoo kale xabsiga u dhaadhiciyeen dad badan oo iyo carruur ka mid yihiin wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda iyo xabsiga u dhaadhiciyeen sideed ruux oo falastiiniyiin ah tan iyo gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa lagu waramayaa in ciidamada yuhuudda ay xidheen shan iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa dowro loo qabtay dad lagu helay isticmaalka maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada inta badan waxaa dhacda in wilaayaadka dad loo keeno dhaqan celin iyo qaar ku kaca inay ka ganacsadaan waxaa xusid mudan in dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan laga ogolayn maandooriyaha maadaama lagu dhaqmo shareecada islaamka haddaba dadka dowradan loo qabtay oo isugu jira qaar isticmaalay maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsaday ayaa tiradoodu gaaraysa toddobaatan iyo shan ruux dadkan ayaa waxaa muddo laba bilood ah la siinayay dooro sharci ah taasoo ay ku qaateen duruus diini ah waxaana goobjoog ka ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish balse aan marka hore idinsoo gudbino shucuurta dadka dowladda loo qabtay iclam ogow raximakallah allah ku naxariista annahu shaynin yajibu ay ku waajibto calaa kulli muslim qof kastoo muslim ah wa muslimatin gabar kastoo muslimad ah tacalamuu inay bartaan haadihi halaatat almasaa'ila saddex mas'ale waalcamalu bihinna aynan ku camal falaan aluulaa tan koowaad ana allaha alle khalaqnaa waan abuuri warasaqnaa waan arsaaqi walam yatrugna nooguma tagin hamlan dheldheel بل اسكب داي أرسلا ونصو دري إلينا حقنا رسولا رسول ونصو دري والدليل قوله تعالى يا دليله إنا أنك أرسلنا وإن صدرنا إليكم حقنا رسولا رسول وإن صدرنا شاهدنا إذن كما القاتئة عليكم دوشينا كما سيد أرسلنا لو دري إلى فرعون فرعون رسول لو دري فعسى وعسي فرعون فرعون الرسول رسولك كعسي فأخذنا واقبنا أخذا قبشا وبينا أذك ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بها إلا الله كم شروط لا إله إلا الله وما هي ثمانة سيد العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو التوحيد؟
التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من ربوبية والألوهية والأسماء والصفات فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد والهداية في الدنيا وتكثير الذنوب ما هو الشرك الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تعلم بري أن الكافرين مشركين الذي هانيو قاتلوهم لدقالمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدقالمي مقرون ما بقراينا أن الله إيو هو خالق وإنه إلهي خالق سي مدبر أسمام ريو لجميع الأمور أمور أسمام رو ولم يدخلوا ما نحقلنا ذلك أسارين كاسة في الإسلام إسلام نظم حقلنا ودليل قوله تعالى يا أن دليل قل للنبي ما يرزقكم أي سين أرزاقه من السماء سمد سين أرزاقه والرب سين شانه وأرض أرض سين أرزاقه وثمرات سين كبيرة أما يملك أي سين حنذي سمع مس- مغلق أي حنذي ولا بصار عرقه وما يخرج الحي من الميت وفك حي أي والميت هكساره ويخرج الميت من الحي وفك دمذي أي وال- والحي هكساره وي- ويدبر الأمر أمرك أي معموله فسيقولون ما يبقى الله فقل للنبي أفلا تتقون إلهي مكبشتنا
eebow ammaan iyo wanaag idilkeeda aday kuu ahaatee islaamnimo iyo amni adigaa noogu deeqee afartan maalmood in ka badan ayaan baranaynay adkaar iyo xadiis iyo aayadaha qur-aanka duulkii u istaagay diinka alle difaaceeda allow darajadooda ka dhig jaratulfardows allow ducadeena aqbal aamiin aamiin erayada waxaan kusoo koobi istikfaar iyo alle towbadeena ha aqbalo
dadka dowladda loo qabtay oo mudneen oon ninba meel laga keenay oon isku meel ku nooleen lixdan habeen ayagana waxaa inta noola keenay oo macnaha kolley baa dowladda noogala qabtay waa ujeeddo diin alxamdulilah wax badanna waan faa'iidnay oo nala fahansiiyey haday wacdi noqoto kii dhagaha ka noqdo kii qoraal noqoto dadkan oo dowladda loo qabtay oo muslimiinta oo annagana aan aniga ka mid ahay wallaahi maxaan u dardaarmayaa naftiinna iyo nafteennaba cabsi annagana aan noqonno dad wax loo sheego wixii loo sheegano qaatay ilaahay inuu naga dhigo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay culimada sheekh maxamed balli iyo sheekh cabdiwaaxid isxaaq
ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaytaan war kuwa iimaanka laga helayow oo khamrada iyo zinada iyo macnaha khamaarka iyo waxaas oo dhan iyo wixii la halmaala oo xeradaas soo gala waa waa waxaan wanaagsanayn rijsun weeyaan waa qurun weeyaan isaga haraa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay walaalayaal intaasaa dowro hadda laydiin hayay laba bilood ku dhowaad waxaa la rabaa dowladda ayadaa inaan la qubin walaalayaal ninka weyn oo ragga ah oo laba bilood meel lagu hayay ujeeddaduna ay tahay inuu waxa uu ku dhex jiray ka haro hadhowtana wixii haddana dib ugu noqday xaalkiisu muxuu noqonayaa walaalayaal caqli ma leeyahay caqli ruuxaas laguma arko nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam mid kasta oo wax wareeriya waa khamro weeya khamrana waa xaaraan wax kasta oo ruuxa maankiisa bedelaay waa xaaraam ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada walaalaya waxaas dab dibdama ha ugu laabanina xooggiinna ku shaqaysa ilaahay caabuda diinta ilaahay gargaara ha ku laabanina waxaas waxaan kaloo idinkugu darayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta aad barateen sii wata meesha aad gaadheen fartii iyo qur-aankii iyo khayrkii sii wata walaalayaal dad waaweyn baa la yahay caqli baa la leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas kaa soo saaray adigu ha ku laabanin alla idinkuma celiyo maamulkana idi waxa wey qabtay dowladana allaha barakeeyo mujaahidiintana allaha gargaaro hada bilahi towfiiq wasal allah wasalam calaa nabiyina muxamedin awalan ilaah baa mahadsan subxaanahu wa tacaalaa marka ugu horraysa naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwa allah waana midda lagu liibaano fi dunyaa waalaakhira midda kale bino aadan baan nahay aqdaa way jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaan alla u toobadkeen watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun toobadu marka waa muhiim waxa laga toobadkeenayana waa dunuub iyo macaasi ilaahay wuxuuna siiyey subxaanahu wa tacaala diin qaali ah oo diinu islaam caqligii aan ku fahmi lahayn ilaahay wuuna siiyey waana waxyaalaha muqadaska shareecadu ilaalisa caqligaa ka mid ummaddii waxaa la rabaa marka mukhaadaraad iyo daraagis in ummaddii lagu baabi'iyo arrinkaana waa arrin halis wey dalkeennii baa la keenay waa barnaamij gaaladu ay wadaan waxaan u sheegaya arrinta aan ugu celinayo waxaa weeye adinku hadda nadiif baa tihiin laakiin ummadda kale ugu diga mukhaadaraad waa wax caqliga bedela waa wax muskir ah waa wax qofka dareenkiisii iyo garashadiisii iyo caqligiisii baabi'inaya oo bedelahay ilaaha qofka waxba uusan kala fahmin oo wax lagu lahaa xuquuq lagu lahaa iyo xaq lagu lahaa uusan kala fahmin shaqadiisii uusan fahmin xuquuq bilaadan uusan fahmin waktigiisii uusan fahmin maskaxdiisii baa dee bedelantay asbaabta ku riixina qofka kow horta waa dacfu iimaan qofka diintiisii maxaa yeelay iimaanku waa shay waasic ah oo qofka xumaanta ka celinayo mar haddii iimaankiisi iyo diintiisa qofka dacfi uu ku yimaado waxaan buu iska dhexgeli dhanka kale haddii shaydaanna asagana waa sabab kaleoo daafice ku riixaay saaxiibbo xun hadduu samaysto oo waxaan dhex gala maali maalin damba asagana waa lagu dayayaa wixii buu dhexgelayaa marka marka waxaa la rabaa qofka in dad wanaagsan saaxiibbo uu ka dhigto way badan yihiin asbaabta dawaaficda aaday u badan yihiin madaraadka ka imaanahay waa wax la wada dareemi karo maantana waa dareennay caqligii buu baabi'in diintii buu baabi'in dhaqaaluhu baabi'in bulshaduu baabi'in waxay noqon marka bulshadaas bulsho aan qaymo lahayn waxna ma baranays cadowgeedana iskama difaacays ayadana isma dhowraysa qof kastoo maanta naga mid haddii uu arka qof waxaa ku dhex jiro ha ugu nasteexeey waa mas-uuliyad marka saaran eena wada saaran ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala bulshadeen waxaas inuu ka badbaadiyo wajazaku allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa kadib munaasabadda lagu xerayay dowladan loo qabtay dadkii muqaadaraadka isticmaali jiray ayaa waxaa hadallo ka jeediyey odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh dowladuna magaceeda waa magac cajiib ah waa dowlat lhidaaya lidacwati walirshaad waxaa laga inshiqaaqay ama laga dhambalay dowladii weyneed irshaad ulumma ila sabiili irshaad kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi waa la dadaalay dadaalka muuqdana waa dadaal aad iyo aad u qiimo badan xamladii socoteen rag ayaa laga soo soocay raggana waxay ka kooban yihiin afartii degmo afartii degmo ragga ka yimid maanta waa rag cilmiyeysan maasha allah bandhiga noo muuqdo iyo siduu u qiimaysan yahay iyo wanaagga iyo kheerka baxay man yahdi illaahu fahuwa almuhtad horta awalan qofku ilaahay hanuuniyo ayaa hanuunsan walaalayaalow heerka maanta aad taagan tihiin yaan laga dhimin insha allah raha insha allahu tacaala hala dhammaystiro arrin qiimo badana u fadhidaan annana waa ku faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa weliba culummada maamulka islaamka ilaahay ha noo wanaajiyo ilaahay ha noo xifdiyo ilaahay ha noo raajiyo cilmiga asaga ahaa guryaha ka bilaabo kowda hore qof walba meeshan fadhi reer uu leeyahay owlaaduu dhalay nimew ilaahay ka cabsada qof dayaca golma lahan ogaada islaamka caqligeenu noo ilaaliyey waxa dadaalka u bixina waxaa waaye caqligaas inuusan dayacmin oo la ilaaliyo derbijiif ka warramnima muxuu faa'iido u leeyahay nin dhanoo aabba ah owlaad sugayso xaas leh ka warran bal caqligiis hadduu bedelayo derbi uu ku calaalaxayo waa arrin dhib badan waay haddii ummaddii lagu dhaxayo wixii ayaga ka warranba lagu sii fasahaadinayo dana kaaga sii daran nimayahu ilaahay ka cabsada ta maqan oo og tihiinna runta u sheega oo waaniya oo dacwada la idiin sheega gaarsiiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu soo kulmiyey makaankan sharafta badan innagoo micnaa ka ambaqaadayno kutubkii ilaahay sidii loo karyeeli lahaa oo dadka micnaa mas-uulka laga yahay wax walba micnaa diintooda iyo dantooda adduunyo looga fikiraayo allihiina soo waafajiyey allahaasaan wax badan u mahadnaqaynaa dowro loogu magac daray dowratulhidaaya oo barbar socday macnaa xamlatu irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad dowradaas ayaa maanta ixtitaamkeeda ayaan ka soo qayb galnay walaalayaal aad baan idinkaga mahad celinayaa dhabar adeegii iyo sabirkii iyo dulqaadkii iyo micnaha dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen aad baan idinkaga mahad celinayaa ee khayr badan iyo duruuso fara badan iyo kutubo badan ayaad qaadateen waxaa laydinka rabaa wixiid qaadateen camalfal baa loo baahan yahay waan bartay ama waa la ii sheegay ama waa xambaaray keliya ma aha guryaha inaad ka bilowdaan kadibna macnaa dariska aada u gudubtaan kadibna faafisaan xaafadaha iyo meel kasta oo aad waxyaalo munkaraad ah ku aragtaan ama muqaadaraadba la dagaalantaan waxaan kaloon boorinaya in waxbarashada meesha hadda aad joogtaan inaad meeshii aan lagu dhaafin ee ximaalintii waa laba iyo toban sac ee in la qab- loo qabto muddo af soddon daqiiqo afartan daqiiqo hal saac waxbarashada in loo huro ayaan boorin lahaa si fiican loo dhuuxo salaadaha lagu tukado manaha masaajidka xifdulcaqli caqliga in la ilaaliyu u baahan yahay waa waxyaalaha shareecadu aad ay ugula dagaalamaysa waay ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ihtimaam badan bay siinaysaa dareegooda waxaa la yidhaahdaa umul khabaa'is waxyaalaha xunxun ay hooyo u tahay ilaahay ka cabsada wixii ilaahay idinka reebayna ka hara wixii ilaahay macnaa idin farayna fartoonaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوة الأعزاء الله يا مهد إسكاله سبحانه وتعالى allihii inoogu nicmeeyey nicmooyinka faraha badan ee aanan soo koobi karin wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa nicmooyinka ilaahay uuna siiye ma soo koobi karna nicmo walbo ilaahay uuna siiyena xag rabbi ayaa inooga haatay wamaa bikum min nicmatin fa min allaahi waxaa inugu waajibtay marka inaan ilaahay subxaanah watacaala ku shukrino nicmo walbo oo ina siiyey nicamkuu ilaahay ina siiyey waxaa ka mid a midda hadda maanta aan u fadhinno xafladan ee khitaamka aan ku soo xirayno dowradan ee isimkeeda la yidhaaha dowratu alhidaayati waalirshaad oo shicaarkeeduna uu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara oo aan u qabannay dadka walaalaheena muslimiinta ah ee iyagu mataqaanaaye ku aafoobay ee ka ganacsiga ama cunidda roogada ku aafoobay ayaan dowradan u qabannay dadkaasoo isugu jira rag iyo dumar ragga tiradoodu waa soddon iyo laba qofood oo aan dowro ugu soo xarayno magaaladan jilib ee aan hadda fadhina dowradan soddon iyo labada qofood loo soo xareeyee ragga ah waxay socotay muddo laba bilood ah bifadlilaahi waraxmatihi nabadgelye iyo khayr iyo amni ayuu ilaahay inoogu dhameeyey allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala dadka walaalaheena hadda aad aragtaan wujuuhdoodu quruxda badan tahay waa dadkii shalay arrintan ku aafeysnaa qaarna way ka ganacsan jireen qaarna mataqaanaaye way dallaali jireen qaarna way cuni jireen anwaacda kala gedisan iyo isugu jireen dhammaantoodba ilaahay mahadii duruus ayay qaateen kala duwan oo diini ah diin ahaan ayaa loogu sharaxay daroogadu dhibka ay leedahay sharcan sida ay xaraam u tahay oo islaamku uusan u oggolayn waxaa loo sharaxay caafimaad ahaan dhibaatada qofka jirkiisa ay u geysan karto dhibaatada ay leedahay diin ahaan iyo caqli ahaan iyo caafimaad ahaanba waa loo tusiyey sidaa darteed maanta waad arkaysaan cardiga iyo bandhiga ay samaynayeen taana waxayna tusinaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala muddada labada bilood wax weyn uu kaga bedelay dadka walaalaheena muslimiinta ah aragtidana hadda waa tan markhaatiga aan ka wadanahayoo horteen ay ku soo bandhigayeen cardiga weyn ee quruxda badan sidoo kale iyaduna waxaa garab socday dowro loo qabanayo dumarka noocan oo kale oo iyaguna ka ganacsada daroogada ka ganacsada ama baranjigu u ahee loo dhiibo oo mataqaanaa dadka kor ka keena ay u dhiibtaanoo iyaga dushooda lagu iibiya gabdhahaas iyaguna degmooyinka afarta ahba yaan dowro ugu qabannay gabar walba maraakiista ku yaala degmooyinka ayaa loogu qabtay iyaguna tiradoodu waa afartan iyo saddex dumara afartan iyo saddexda dumarka ahna sida hadda raggaan aad u aragteen oo kale ayay iyaguna duruusta u qaateen waxaa ka muuqday iyaguna sidaan oo kale wanaag iyo khayr fara badan ayaa ka muuqday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu hanuun iyo khayr uga dhigo oo ilaahay uu kaga saaro dhibkii shalay ay ku jireen kuwii de irsaaqda ka raadinayano irsaaq kaloo xalaaloo ka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelayaan ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinayaa kuwii dee cuni jirana ilaahay subxaana wa tacaala inuu halkaa uga ekeeyo oon dib dambe loogu arag sida iyaguba hadda ay noogu ballanqaadeen oo ay u yiraahdeen dib dambe ugu laaban mayno cunideeda iyo ka ganacsigeedaba yaan ilaahi subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu oga dhabeeyo dowradan waxyaalaha cajiibka aan aragnay waxaa ka mid ah walaal ka mid ah walaalihii dowradan aan u xaraynay muddadii labada bilood ilaahi subxaana watacaala wuxuu qadaray dowradiiyo socoto dhexdeed inuu ku geeriyooda walaalkaas walaalaha cashirka siinaya culammadaha waxay ii sheegeen markii meesha la keenayey wuxuu ka mid ahaa afraaddii tawxiidka ku dhibanayd oo muddo lagu celcelinayey oo la barayay ayuu ka mid ahaa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah keliya ku dhawaaqideeda iyo macnaheeda iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda ayaa la barayay ilaahay fadligii subxaana watacaala wuxuu soo gaaray isagoo dowradii gudaheeda ku sharaxaya laa ilaaha ila allahu macnaheeda arkaanteeda shuruuddeeda sharaxaya oo ummaddii walaalihiisa ha u akrinaya ayay geeridu u timid taa marka waxaa la dhihi karaa waa guul iyo farxad weyn oo isagana ilaahi subxaana watacaala si gaar u siiyey innagana ka dee dadkii howshan qabtay oo u istaagana farxad weyn iyo inoo tahay hal qof oo muslima oo isagoon laa ilaaha ila allah aqoon dhiman lahaa haddii ilaahay sabab uu inooga dhigay taasu nicmo weyn ayay inoo tahay hal qof oo ilaahi subxaana watacaala uu gacantanada ku badbaadiyay ilaahay aan uga mahad celinayna subxaana watacaala taasna waxaan rabaa muslimiinta guud ahaan gaar ahaan walaalaha hadda dowradan ka soo baxay waxaan ugu baaqayaa inaysan dib ugu laaban daroogada ka ganacsigeeda iyo cunideedaba inaysan dib ugu laaban ilaahayna uga baqan subxaana watacaala annagu wixii ilaahi subxaana watacaala uu ina karsiiyey xujo ah waan ku oognay wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa iyagu inay isxilqaamaan ilaahayna uga baqaan aysan ku laaban guud ahaan muslimiinta waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in insha allahu tacaala ay u istaagaan oo dadka walaalahooda muslimiinta towxiid la'aanta dhimanaya in laga badbaadiyo ummadda naarta in laga badbaadiyo waxa dhamme ilaahay rusushu u soo dira waxaa weye ummadda in naarta laga badbaadiyo weeye sida dowradaba shicaarkeedu uu ah yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ehelkiina iyo mataqaana naftiinaba ka badbaadiya dadka iimaanka laga helayo naarka badbaadiya dadkaanu marka waa eheladeen waa qaraabadeen waa dadkii aan wada dhalanay waa dadkii soomaaliyeed ee nugu midabka ah nugu lahjad ahaa inaan naarta ka badbaadinina waajib ina saara weeye ummadda guud ahaan waxaan ugu baaqayaa towxiidka in ummadda la gaarsiiyo in ummadda aakhiradooda aan badbaadino taana waxaan wakiil ooga nahay nabigeena maxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xamladan inaan xarayno walaalahan waxay ka dhalatay xamladii hore ee xarakadu si guud ay u cilaamisay xamlatu irshaadi alumma oo shicaarkeeduna ahaa kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raaciyati ayay ka dhalatay markii xamlada aan wadnay ayaa waxa inoo soo baxday dadka noocan ee daroogada ka ganacsada inay u baahan yihiin dacwo iyo diin inaan gaarsiina maantana bifadlillahi waraxmatihi intaan in ka badan way naga mudan yihiin biidni illahi tabaaraka watacaala waqtiyo kale haddaan u helnana waan siin doonaa iyaga iyo bulshada inteeda kaleba waxaan idin leeyahay جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركية الصبر iyo dulqaadkii muddada aad muujiseen ilaahay ajir idinka siiya xumaantii shalay aad ka soo toobadkeenteen oo ka laabateenna ilaahay dib idinkuguma celiya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qodobo kale ayaa inagu soo maqan xasan sheekh oo hadal lala yaaba jeediyey maanta daraasad wax ku ool ah oo tijaabadeedu miro dhal yeelatay iyo qodobo kale balse iminka ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeediya doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إيه حلقتنا عاوة إيه وحن كو قادن دونا فيتامين دي فيتامين ديجا إيه مادة اللي يراهدو إيه سيدا على سعوتين با إيه وحا إنو سعودي إيه حلقات كي إيه أنكغشي كيني نفقة إيه فيتامينات كي حنبارسيهين iyo hadba ee, faa'iidooyinka laga helo iyo sida ay kala yihiin ee, waxaan ku soo jirnay qaybta ee, faytamiinada dufanka ku milma ee, noocooda mataqaanaa afarta ahay caa waxaan qaadanaya midka saddexaad vitamin d kaasoo loo yaqaano ee, calcifrolna loo yaqaano ama d tree ama ergo calcifrol loo yaqaano d two intaba loo yaqaano ee, waa marka ee, vitamin oo ku milma ee, dufanta ee, inta badanna mataqaanaa yacni faytamiinada oo lala xiriiriyo lafaha inay dhisaan lagu sheego Een, aad iyo aadna dadka muhiim u ah waxyaalo badanna oo aad ka fahmi doontaa insha allahu tacaala Ee, wuxuuna ka hortagaa cuduro badan iyo dhibaatooyin badan jirka bani aadamka soo weeraraay ayuuna ka hortagaa Ee, runtii ee, faa'iidooyinkiisa caafimaad aad iyo aad bay u badan yihiin Ee, wuu leeyahay vitamin d-ga ee, wuxuu dadka ka caawiyaa ee, calciumta ama maadada lafaha dhista een, in lafaha ay siiso taasoo ka ilaalinaysa lafaha in maaragtay cuduro ay soo galaan sida cudurka la yidhahdo osteoborosiska waa cudur lafaha ku dhaca haddii oo calciumka lafaha ay yaraadaan qofku u keeni kara inuu durbaba jabo ama jug yar hadday gaarto iska jabo ama lafihiisa ay tirar galaan marka iyo cuduro badan oo lafaha ku dhaca ayuu markaasi ka caawiya ka hortagiisa ama isticmaalkiisa Ee, wuxuu kaa yareeyaa hergebka tirada badan iyo cudurada neefmareenka ku dhaca hergebka iyo waxyaalaha la midka ayuu yareeyaa runtii isticmaalka ama ee, badsashada vitamin d-ga Ee, sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta macaanka ama sokorta ayuu yareeyaa khaasatan nooca type two diabetic la yidhaahdo nooca labaad ee sokorta ama macaanka taas oo maaragtaye ee, saameyn ku yeelanayso insuliinka insulin sufficiency aa dhacay haddii qofka vitamin d-gaas oo laga waayo ama jirkiisa uu ku yaraado ee, insuliinkaas ayuu saameynaa marka vitamin d la-aantaas marka type two diabeticgaasa marka qofka khatar uu u galaa marka inay kusoo kacdo ama ay, ay hoos u dhacdo Ee, saas oo kale ee, waxaa marka caruurta yaryar iyagana ay dareemayaan haddii vitamin d-gaas laga waayo ee, xanuunadan soo socda inay ku dhacdo ee, infection xagga maqaarka ah dermatitis ee, xasaasiyad iyo mataqaanaa ee, cudurka neefta la yidhaahdo kaasoo inta badan ka imaato xasaasiyadda marka laga reebo ee, dhaxalka xaggiisa wax ka yimaada Ee, caruurta marka ee, cilladahaas ayuu u keenaa haddii uu mataqaanaa ee, yacni vitaminkaas la waayo Ee, in maaragtay uu ku dhaco Ee, haweenka uurka leh ee, waxaa lala xiriir- xiriiriyaa vitamin d-gaas hadduu yaraado ee, inuu maaragtay u- ay u imaanayso eclampsia oo kale taasoo marka dambe laga yaaba inay u baahato qalliin oo inay gaaraan Ee, cudurka eclampsiada la yidhaahdo ama qalalka xilliga uurka qabta waayo haweenka taasoo ka imaata een, cuntooyinka qaar oo la cuno ama kuwa ee, cusbada ay ku badan tahay ama infekshanada badan oo xagga kelyaha iyo kaada mareenka ku dhaca ama ee, qofka oo dhiikar oo dhaxal ahaan uu ku helo waalidkiisii uu lahaa ama asiga uu sababsado intaba way ka imaataa taasoo marka dambe u horseedi karta qofka in la qalo ama ay dhasho wax ka dhexeey ma lahan Ee, waxaa kaloo lagu arkaa haweenka uurka leh uu saameyn u keeni karaa vitamin d-gaas haddii la waayo Een, ah, sokorta xilliga uurka inay kusoo kacdo haweenka sidoo kale bacterial vaginosis waa infection ku dhaca ee, xagga firjiga kaga dhaco bacteria keenta iyagana inay ay kusoo badato lagu arko Een, ee, qiyaasta maalintii laga qaadan karo vitamin d-ga ama loogu talagalay qofka caadiyan inuu qaato Ee, maxaa laga rabaa caruurta yaryarka ah waxaa laga rabaa ee, infantiska la yidhaahdo lixda bilood ka yar ee, afar boqol ilaa iyo shan boqol oo iu caruurta yaryarka ilaa kuwa waaweyn afar boqol ilaa shan boqol iu oo international unit ah qiyaas oo caalami ah laga siiyo Ee, dadka waaweyn ee adultska loo yaqaano ee, konton ilaa toddobaatan lix boqol ilaa siddeed boqol iu ayaa loogu talagalay in la siiyo qofka caadiyan oo maalintii inuu isticmaalo Ee, haweenka uurka leh waxaa loogu talagalay lix boqol ilaa iyo toddoba boqol iu inay maalinkii isticmaalaan qiyaasta caalamiga ah la siiyo ayaa loogu talagalay daily intakooda waa saas Ee, cuntooyinka marka aan ka heli karno vitamin d-ga cuntooyinka aan ka heli karno oo aan ka raadsan karno ayaan sheegi doonaa Ee, waxaa inta badan u badan cod leverka yacni beerka ama saliidda yani laga helo xayawaanaadka sida fishka malayga oo kale saliidda laga helo iyo xayawaanaadka qaar saliidda laga helo waxaa kaloo laga helaa caanaha xoolaha inta badan haniyuu ku yahay sida caanaha geela oo kale ukxanta oo kale waa laga helaa sidoo kale fishka nooca tuunaha la yidhaahdo oo inta badan ugu fiican ay dhahaan dadka kaasna waa laga helaa inta badan yani meelahaas ayaa laga helaa waxaa ugu badan marka khudaartaas iyo caanaha geela ayaa inta badan laga helaa vitamin d-ga ama calciumka calaamadaha marka vitamin d deficiency hadduu jiro qofka vitamin d-ga hadduu ku yaryahay waxyaalaha uu dareemi karo laga yaaba cuduro badan qofka inuu u malaynayo haddana uu yahay vitamin d-ga uu ku yaryahay laga yaaba waxyaalaha la isku arki kara marka waxaa ka mid ah qofka inuu dareemayo inuu xanuun uu haayo mataqaana xanuun uu haayo mase malaria ama typhod wax la midka uu dareemayo qofka daaldaal iyo mataqaana korjajab iyo iska jiifjiif oo maarata qofka yaalyaalo badan inuu dareemayo inuu qofka dareemayo lafaha xanuunayo lafa xanuun tiro badan ama dhabar xanuun joogto ah qofka inuu dareemo taasoo marka keeni karta qofka inuu kici waayo nolol maalmeedkii caadiga ah shaqada uu qabsan waayo jawiga inuu qofka ka xumaado oo mataqaana jawi qaldan uu dareemo xoogaa yani firfircooni la-aan uu dareemo waxay keenaysaa vitamin d hadduu kugu yaryahay nabar oo jirkaaga ku yaalo oo raysan waayey hadduu jiro waxay keeni kartaa inuu vitamin d kugu yaryahay waxaa sidoo kale murqa xanuun ayaa la arki karaa qofka murqaha hadday xanuunayaan waxaa dhici karta inuu ku yaryahay vitamin d-ga sidoo kale muddo dheer oo usan isticmaalin qofka vitamin d-ga ama muddo dheer oo qofka vitamin d-ga uu ka maqnaa jirkiisa waxaa sabab ay u noqon kartaa qofka inuu iska cayilo cayil oo tiro badan qofka inuu cayilo oo mataqaana lala yaabaaba cayilkiisa u zaa'id noqdo waxaa laga yaabaa muddo dheer uusan vitamin d u baahna uusan helin jirkii marka wuxuu sameynaa si qaldan ayuu u baxayaa marka qofka cayil zaa'id uu sameynaa ama qofka waxaa ku dhacayaba sokor ayaa ku dhacaysa oo iska imaanaysa meel ay ka imaata aan loogeyn qofka waalidkiisana uusan lahaan jirin asigana uusan samaynin asbaabihii oo qofka sokorta ay ugu dhici lahayd uusan samaynin aalmiinta la-aan iyo cuntooyinka macaan uu qofka badsado iyo fadhi iyo jiif badan iyo asigoon samaynin aad arkaysaa sokorta iskaga soo boodaysa waxaa laga yaabaa marka vitamin d-giisa inuu aada u hooseeyo muddo badanna uu ku soo socday waxaa dhici karta dhiigkar qofka inuu kusoo boodo oo mataqaana sabab ay u tahay vitamin d-gaas oo yar oo muddo uu soo jaraa inuu markaasi uu ka kaco sidoo kale lafaha oo kale qofku inuu jababa qofka oo wax yar uun markay gaaraanba iska jabaay oo taasna waxay keeni kartaa qofka vitamin d-giis iyo calciumkiis hadday yaryihiin ciladaas ma dhammaanayso runtii waxaa sidoo kale cudurka alzahemas la yidhaahdo ama asaasaqa la yidhaahdo xusuus beelka la yidhaahdo waxyaalaha vitamin d-ga hadduu hoos u dhaco qofka laga qaaday ka mid ah xusuustaa tegaysa cudurkaas hadda inta badan gaalada ayaa ilaahay ku imtixaamay waddankan laguma arkin laakiin calaamaadkiisaa la isku arki karaa hadduu vitamin d-gaas uu hoos u dhaco waxaa dhici karta in xusuustaada lasoo galo oo ugu dambeynna marka cudurkii uu iska imaan karo sidoo kale ugu dambeyntii marka qofka wuxuu u keeni karaa vitamin d-ga hadduu muddo jirkiisa uu ka maqnaado xanuunada kansarka ah sidoo kale naasaha inuu kansar kaga dhaco mindhecerada inuu kaga dhaco ama brostateka inuu kaga dhaco intaas ayay keeni kartaa aad iyo aada u mahadsantihiin halqadeena halkaas ayaan kusoo gabagabeynana الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
xasan sheekh ayaa si dadban u qiray inuu yahay nin xun ay dadka ku sirmeen isagoo ku baaqay in doorashada soo socota aan dib loo dooran wuxuu si digasho ah ugu hadlay eedeymaha iyo fadeexadaha dulhoganaya ee isdabajoogga ah waxaana isagoo ka qaybgalayay xaflad loo qabtay ciidanka booliiska uu sheegay hadal laga dhadhansan karo inuu si toos ah inta uu sii joogo inuu wadi doono waxa lagu eedeynayo oo uu dhulboobka ugu horeeyo waxa uu tilmaamay in qofka uu xumaan karo marka uu villada galo balse maalinta isdooranayaan la iska ilaaliyo oo aan dib loo dooran
hadday fiicnaa waayaan ha ku buuqi ha carqaladayni shiddaha keeni cudurdaad uu ku ligligto oo meelaha kusii qabqabsada ha u yeeli maalinta doorashada la gaaro oday waa mahadsan tahay garabka allah galo caliyo ma fiicnide maxaa cabdiya kaa fiican aan keensanayna dheh waa sida ugu fiican oo dowladnimadeennuna aanay burburna ku garayn kunaan luxluxanaynin shaqada dowladnimaduna ay ku soconayso leanna waxaa la ogyahay qofkaani hadduu qof xun yahay xataa waqtigiis haddii la gaaro waa la bedeli doonaa xisbigii dad xun keen keensada waa laga guuraa xisbigii dad fiican keen dad fiican keensadaa loo codaynaa laakiin deganaanshiyo siyaasadeedaan helaynaa siyaasad la saadaalin karaan helaynaa xukuumaddan dowladda dalka maanta xukun tahay waajibkan ballantaanay qaaday waa ka soo baxday boqolkiiba intaanay ka soo baxday waa ka soo bixi weyday wixii la rabay ugu weynaa ama boqolkiiba in yaray ka soo baxday aan iska bedelnay kursigaan tobanka jufo ka dhexeeya oo wareegtadaaho qaadadii qaadadii bunkeeda qofba mar ku qaadanayay noqday waxaan rabnaa in laga guuro oo uu noqdo kursi ku salaysan tayo yaa waxqabad leh yaa nadiif ah yaa ka madax bannaan waxyaabaha dowladnimada liddi ku ah yaa karti iyo dhiiranaan leh wax ku gudbin kara dalabaadka iyo dareennada iyo waxaa dalku u baahan yahay yaa gudbin kara
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in xifdinta qur'aanka ay kobciso garaadka qofka muslimka ah sidoo kale isla daraasadan ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka xifdisan kalaamka allaah ay ka fahmo iyo maskax badan yihiin dadka waxbarashada maadiga ku dadaala haddaba ditorshiine oo ah dhakhtar ku takhasusay indhaha kana mid ah dadka ku dadaala kobcinta bulshada ayaa la falgalay tijaabada daraasadan waxaanoo sameynay tijaabo toddobiyo labaatan arday oo qur-aanka dhammeeyey oo aan weligood dhiganin maaragtay wax maadiya ayaana u bilownay in maalinta khamiista keliya carurtaas macad bay dhiganayeen shanta cishe in khamiista aan iyo jumuca aanu ku jirin marka waxaan maalinta khamiista keliya ayaan hal macallin u qabanay macallinka waxaan ku nihi carruurta waxaad u dhigaysaa xisaabta sayniska ingiliishka soomaaliga iyo sooshalka laba sano markuu waday sanadkii waxaa ku jira labayo konton khamiisood sanadku waa labayo konton wiig marka laba sano waxay noqonayaan boqol iyo afar khamiisood soo maaha weliba fasaxay laga yaaba meelo inay soo gelgelayaan iyo labaatankii cishe markay imtixaanku soo dhowaaday ardayga la diyaarinayo oo ilaa dhowr labaatan cisho ahaa ayay ardaydaasi waxay ku fadhiisteen imtixaankii eydhka ee maaragtay wasaaradda waxbarashada waxaad aada ula yaabaysaa sanadkaa waxaa dhacay kun iyo saddex boqol iyo dheeraad arday ah ayaa eydhka ku dhacday oo ardaydii kasoo bilowday ulo ka soo bilowday ama keji ka soo bilaabay ee sideedda sanax soo dhiganaya iyaga saddex baa sii ka keenay saddex ayaa sii keenay inta kale a iyo b way sareen waxay waxay dhigteen waxay noqotay boqol iyo labaatan maalmood anigu kalsoonida mid ka badan baan qabay aada uga badan weliba saddexda qudhood waxaan doonayay aan ka fekerayay inaan sii geli doonin oy maarata ka sarreyn doonaan haa waayo waan waan hubay qur-aanku ta'hiirta uu ku leeyahay korinta maskaxda iyo fahamka iyo garashada iyo dadnimada iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wax badan buu qur-aanku maarata qof ka bedelaa marka waqtigu ilmuhu ugu baahi bani aadamku ugu baahi badaya inuu qur-aanka maarata xifdiyo waa waqtigaa uu yaryahay lix jir ilaa toban jir ilmo kasta oo qur-aanka waqtigaa xafidiyaa weligii waalidka ugama baahanayo macallin lagu kabo tuushin loo sameeyo waa ogtii hadda lacag badan waalidka waxa kaga baxa ilmihii markuu iskuulka tago macallin kale guriga looga qabtaa oo duruustii ka kaba ilmahana uma baahnaa leanna waxa weeyaan waxa loo dhagayo wuxuu isaga arkaa ciyaar ciyaar waxa iskuulka lagu dhagayaba yah waxay la tahay keg of bc qur-aanka qofku markuu xifdiyo garaadka qofka waxa uu u kordhayaa maskaxdiibaa waxay samaynaysaa exercise fara badan xoog badan bay yeelanaysaa haddaan idhaahdo ninkan jiimka ciyaara muxuu xooggiisu u weynaadaa ya muxuu u weynaanayaa dee exercise ka badan uu sameynaya weeyaan ninka maanta kala saaraya boqol maxaa waxaa leeyahay lix kun oo aayadood in ka badan ya kala saarayo maaragtay aan raxiim iyo raxmaan isku khaldaynin waxa weeye maxay la tahay marka in wax yaroo loo dhigdhigo maaragtay in yaroo english xisaabo loo dhigo waxba kuma aha ya aad iyo aad bay ugu sahlan tahay marka ka sokow xifdiga iyo fahamka iyo garashada garaadka qobdhi kale interactionka badan oo maskaxdu ay samaynayso ayay waxay keenaysaa qofku inuu go-aan qaadashadiisu inay noqoto the best lan waxa weye waa maskax u la qabsatay inay maaragtay flexible badan leedahay oo xoog xoog badan oo wax badan qaban karta marka eh, sida qofku uu u xoogeysanayo marka maanta exercise badan loo sameeyo ayaa maskaxdu u xoogeysanaysa iyo weliba ka badan marka waa muhiim jiddan jiddan waxa weeyaan sideed qaab baa maskaxdu eh, qur-aanku maskaxda u dhisaa xataa waxaa la ogaaday hadda cilmibaarisyo soo baxay qofka eh, markuu weynaado waa ka xanuunada jira aada ugu badan yurub iyo maaragtay aada ugu badan oo la yidhaha alzamer iyo xanuunada asaasaqa la yidhaha asaasaqa dadka qur-aanka barta ee laazima asa- kuma dhaco ama hadduu ku dhacona dib buu uga dhacaa xataa ilowshaha faraha badan ha, ilowshaha asaaqa ah marka de xataa waxaa la tijaabay dad waaweyn oo iyagoo toddobaatan jir ah qur-aanka bilaabay oo qur-aanka akhriyaya oo ku dhegeysanaya akhriyaya ku celinaya waxaa ilaa afar toban sannadood yuu dadka ka riixay asaasanimadii marka aad iyo aad buu xataa fahamka qofka iyo maaragtay aad kor ugu qaadaa iyo xusuustiisaba xusuusta fog iyo xusuusta dhow ta kale xataa dadka xufaadda ah xusuustooda fog aad bay uga fiican tahay dad kale ee caadiga ah waalidiinta waxaan aada ugula talinayaa war caruurtiinu waa hantida ugu qaalisan aad haysataan caruurtiina ugu talagala intaydan iskuul geynin in aad qur-aanka u daysaan idinkoo ku kalsoon ilaahay subxana wa tacala inaanu dayacayna ilmaha qur-aanka loo horseeyey loo horreysiiyey oo ku kalsoon ilaahay hadduu ilmahayna oo qur-aanka xafido taaj inuu aakhiro idin saari doono waalidiintooy taaj dahaba idinkoo ku kalsoon ilmahaasi inuu aanu weligu lumi doonin hadduu lumana uu deg deg u soo noqonayo weligiina aan xagga dambe laga eegi doonina waxbarashada iyo weliba kartida shaqadana uu marwal safka hore ka jiri doono insha allah
sidoo kale waa kuwan ardaydii tijaabadaas ku guulaysatay tijaabadaasi runtii saamaanta ay ku leedahay wax weeye aqoonta aan maanta leeyahay bifadli illaahi tacaala ilaahay galladiisa kadib waxaan u celinayaa doctor shiine jazaahu allahu khayran oo halkaan maanta marayo iyo aqoontaan hayo sabab u ahaa waxaan leeyahay baaraka allahu fiik jazaaka allahu khayran filbidaaya markii ugu horreysay waxaan ku bilownay inaan qur-aanka xifdino ilaa qur-aankaan xifdinana aanan wax kala qaban kadib qur-aanka markaan soo dhammaynay aanu usoo gudubnay qeybtii shareecada iyo qeybtii maadiga annagoo wiiga inta kalena shareecada dhiganayna laba casho oo wiiga ka midana dhiganayna maadiga muddo kadib ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan u wada fadhiisano imtixaankii dowligahaa annagoo ilaahay mahaddi ay tahay aanu hal arday naga hadhin oo ardayda ay wada baastay isla markaana shareecadayadii aan sii wadanay iskuulkiina aanu usii wareegnay qaybtii sare oo ah qaybtii secondariga alxamdulilah ilaahay muddo kadib iyadana wuxuu nagu guuleeyey in ardaydaasi ay wada galaan imtixaanka dowliga sidii markii horeba dhacdayn ilaahay nagu guuleeyo inaanu hal arday naga hadhin oo dhammaanteed wada baasno sidoo kale run ahaantii tijaabadaasi aad ka qiimaha badan saameyn bay nolosheeda ku yeelatay matalan anigoo gelinka hore ka shaqeeya maasada soontaar dacwa gelinka hore ka shaqeeya maxadka gelinka dambana barta aqoonteedii maadigaad sii wata oo akoontiga ama xisaabaadka dhigta oo halkaa kasii wada waana tijaabo aada iyo aada u qurux badan run ahaantii kuna dhiirigelinayo dhammaan dadku inay dhaha ku qabtaan sidoo kale ugu dambeyn waxaan ugu mahad celinayaa doctor shiine oo hawshan ama fikraddan isaga kasoo burqatay ilaahayna uu sabab uga dhigay sidoo kale waxaan isagana ku dhiirigelinaya hawshaas inuu aanu halkaa kaga hadhin ummaddiisa siduu ugu dadaalayo mar walbaaba ugu sii dadaalo insha allah tijaabadaasi nolosheeda nolosheeda aniga iyo walaalkayba waxa weeye saameyn weyn bay nagu yeelatay ee, dhankii maadiga iyo dhankii diinigaba waa inaga dhistay anugu run ahaantii waxaan markaa u leexday qaybta shareecada iyo diiniga inaan sii wato oo aan hadhowna kusii shaqeeyo isla macadkii uu aabba aasaasay oo aan ilaamika ilaa hadda aan joogo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي